shaacinta qorshayaasha cusub ee hortobinta leh ee magaalada boosaaso ayaa ah in la hirgeliyo wadooyin cusub oo laga sameeyo dhulka bannaan oo ay magaalada kusii fidayso sida adeegyada bulshada sida uu sheegayo duqa magaalada boosaaso cabdifataax maxamed cismaan shanle oo ka hadlayay madan lagu shaacinayey horumarinta magaalada waxa uu si gaara xoogga u saari doonaa qorshahaasi ee dhulka bannaan ee magaalada u fidayso bariga iyo galbeedka qorshahaasi wuxuu noqon doonaa qorshe dhulkaas loogu sameeyo waddooyin waaweyn qorshe loogu sameeyo xarumihii degta guud isbitaalladii emsihejyadii iskoolaadkii meeshii ceel noqon lahayd meeshii bastab noqon lahayd marka qorshahaas insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inuu hirgalo waxaa sidoo kale socda dib habeynta laamiyadii hore u dhisnaayee magaalada boosaaso laamiga weyn oo dayactirkiisii bilaabmaday sidoo kale waxaa socota in laamiyada loo sameeyey marshabiyadii interlog sida hadda lagu bilaabay waddada jubba intago mashaariicdaas waxaa filinaysa dowladda hoose beesha caalamka iyo dadka deegaankuba weli wax kuma darsan waxaa fulinaya waa canshuurtii iyadoo laidinka ururiyey ayaa lagu fulinayaa waxaan rajaynaya insha allahu ganacsatada iyo dadka deegaankuba inay ka qayb qaadan doonaan horumar ka socda magaalada boosaaso waxaynu wada ogsoonnahay in uu gaabis ku yimi adeegii dadamiska magaalada boosaaso oo hadda hal gaari uu shaqeeyo waxaan ugu bishaaraynayaa ganacsatada iyo dadka ku dhaqan magaalada boosaaso in gaari kale oo cusub oo uu qalabku u dhammaystiran yahay tuuliskii dadamiska uu ku soo biiray qalabka dadamisku dadamiskuna insha allah uu shaqayn doono labaatan iyo afar saacadood maalin kasta waxaa sidoo kale barnaamijkan qorshaynta magaalada ah ku jira in la nidaamiyo dhulka iyo hantida maguurtada ah marka barnaamijkan caawa halka lagu soo bandhigi doono wuxuu fuudayn doonaa qofku isagoo gurigiisa jooga dalka jooga dibadda jooga inuu ogaado gurigiisa inta cabirka uu yahay bugcadda uu leeyahay cidda ka xigta inay wadda ka xigto si online ah oo digitaal lagu ogaan doonaa waxaana la gelin doonaa dhammaan dhulka magaalada iyo hantida maguurtada ah dhinaca kale injineer maxamed cabdinuur iyo injineer cabdicasiis xaaji faarax oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee puntland ayaa ka hadlay caqabadaha soo noqnoqda ee ka jira magaalada taasoo ka hortaagan sidii ay ula tartami lahayd magaalooyinka hormaray sidaa daraaddeed magaaladan marka koowaad si ay dhaqaale u hesho dowladda hoose wax uga qaban kadho waxaan u baahannahay oo loo baahanyahay magaaladu bersentagekii ay ku lahayd dekedda horta inay hesho magaaladani saddex iyo soddon sano miyaa meelaha dhowr iyo soddon sano ayay hooyo soomaaliyeed ahayd s s d f baa soo maashay aidiid baa lagula diray gaalkahayo puntland baa lagu aasaasay cabdullaahi yuusuf dowladda federaalka lagu dhisay intaasoo dhan ilaa hadda dhaqaalihii dekedda iyada ku taalla soomaaliya wax loogu soo qabtiyo puntland hadda hooyada waxaa rabaa ilmaha markay dhasho oo korisay weynaadaan hadhow hooyada wax ku celiyaan dhakhtar bay u qaadaa waa aragteen dibadaa loo qaadaa waa la wadwadaa abaalkii waa lagu celiyaa abaalkeedii magaaladan wakhtigii loo celin lahaadaana la gaaray konsulkan hadda joogaana waa ka duwan yahay konsulladii hore waa konsul shacabku soo doortay sidaa daraaddeed waxaan u baahannahay sidii hore in wax iska beddelaan idinkana shacabkaa idin doortay maadaama shacabku idin doortay magaaladan baahiyaheeda iyo dhaqaalaheeda ka maqan inaad nagu hogaamisaan oo idinku taageero baan annaguna diyaar u nahay si horumarkay uga helo maadsanta
sidoo kale nidaamkani wuxuu wataa isagana wax loo yaqaano adressinka guryaha in guri walba dee adreskiisii iyo wax walba systemkiisu saxan yahay nidaamkan halka uu ka gaaray aaminaad halkuu ka gaaray qofka dad baa xada laakiin haddii xataa ay maskaxada ku xado oo lacala ilowid dhulkaagii hadda ku baa jira moogtahay inta dhul waa iibsadaan iska waylaawa meesha ku yaalay oo hadda tilkiidib halka hadduu noolyahay intuu dhul waa dhowro dhulkii berigiisa hotus halkaan haddaad dowladdaasi timaadid oo nambarkaagii goliskaagii ahaa ama ugu yaraan aad aad xasuusan tahay waxa loo yaqaana barsel nambarkii dhulkaaga nambar bulee tixraaca waa helaysaa dhulkaagii marka waa nidaam noocaasoo casriya ilahay idankiisa inay maskaxada ku xaday dadku xadaan labada waa ka nabadgelaysaa waxaa la yidhaahdo nidaamkaas insha allahu tacala haddii ilahay dhawaan buu hirgeli doonaa haddii ilahay qadaro waxaana u malanayaa waa magaalooyinka kooban bay boosaas ka mid noqonaysaa oo nidaamka casrigaa leh oo j i s ka lagu diiwaangeliyo dadka hantidooda
docda kale duqa magaalada boosaaso ayaa sheegay inay soo dhammaadeen mashaariic horumarineed oo dhowaan uu xariga ka jari doono madaxweynaha puntland
hirgelintii mashruucii soolanka korontada magaalada boosaaso oo runtii caqabadooda tiknikaa ay haysteen haddana intiisii bandhagay soo dhammaadeen insha allah mar dhowna korontada noqon doonto koronto ka qiimo yar magaalooyinka magaalada boosaaso waxaa sidoo kale fayskii koowaad dhammaaday dhismaha balaarinta dekedda magaalada boosaaso oo insha allah madaxweynaha oo dhowaan imaan doona uu xariga ka jiri doono waxaa sidoo kale socda garoonka diyaaradaha casriyeyntiisii oo arkayseen sidii laga dhigay terminaalka oo isna gabagabo marayo madaxweynuhu xarig ka jari doono wadooyinkii iyo buundooyinkii iyo magaalada boose ka baxaayay oo roobku ay jareen in ilaahay kala beer la hagaajiyey oo dowladda hoose iyo dadka deegaanka iyo ganacsatada ka qayb qaateen iyo culimmadu waxaa sidoo kale soo gabagabaysmay dhismayaal cusub ee xarumo dowladeed wasaaradda kalluumaysiga bangiga dhexe ee puntland xaruntiisa magaalada boosaaso waxaa sidoo kale soo gabagabaysmay maxkamadda gobolka bari dhismaheedii intaas waxa weya mashaariicda waaweyn ee magaalada ku socda ee dowladdii shantii sano lasoo dhaafay ay bilowday haddana qaybtood dhammaadeen inta kale la gabagabo marayso qorshayaasha cusub ee maamulka dowladda hoose degmada boosaaso ay soo bandhigeen ayaa ah in meesha laga saaro caqabadaha soo noqnoqday ee dhulka laysku qabsado iyo weliba in la hirgeliyo waddooyin cusub oo bulshadu ay intifaacsadaan yuusuf maxamuud v o e boosaaso